اhtdaa bhdيهi ilى yوم الdيn qاla الناظم رaximh الlh وجنة الkhld laa تfنى وsاakنha مkhlد laysa ykshى الmوت والkبra وجنة الkhuldi waaritaanka jannadiisi yana jannadii lagu waarayy waa min baabi iضاafaةi الmawصuufi ilىa صifatih laa tafnىa dhammaan mayso وasaakinuhaa qofka dega ee ilaahay u geliyaana mukhalladun mid ku waaraya weyn layse yakshaa ka baqan maayo almowta dhimasho diyaariyey daaran xaalo ay tahay daar lilkhuluudi waaritaan loogu talagalay liman qofkiibu u diyaariyey yaksha ilaaha ilaahay ka baqda waqad shakaraa ilaahay uga mahadnaqay linacmaay nicamkii ilaahay uu siiyey qawlan wa ficlan wa qalban qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo qalbigiisaba ilaahay ugu mahadnaqay wayanduruuna waa eegayaan ahlu jannihi ilaa wajhi ilaahi ilaahay tabaaraka watacaala wejigiisa ayay eegayaan yarawna bihi waanay arkayaan ilaahay kamaa yara annaasu dadku si ay u arkaan shamsa aduhri qoraxda duhur taagan iyo waalqamara dayaxaana daruuri ka sokayn kadaalika sidaas oo kale laa tafna naaru naarti dhammaan mayso wasaakinuhaa iyo cidda naarta gashaatoona dhammaan maayaan acaddaha allaahu ilaahay waa diyaariyey naartii mawlaanaa ilaahay mawlaheena ah nasiirkeenna iyo kaaynu jecellayna jecel liman kafara cidda gaalowday buu ilaahay subxaana watacaala u diyaariyey waxaa sheekhu halkan uu kaga hadlay masaa-isha la xidhiidha aljannatu wa naciimuhaa waannaaru wa jaxiimuhaa jannada iyo naciimkeeda iyo naarta iyo cadaabkeeda masalada koowaad waxay tahay waxooga aynu ka ishaaraynaa aljannatu waannaar mawjuudataani alaan makhluuqataani fi lxaal jannada iyo naartu imika waa kuwa jira waktigan aynu hadlayno oo ilaahay tabaaraka watacaala u abuuray maaha sida ahlulbidca qaarkood ay yidhaahdeen waxaan weli la abuurin oo marka qiyaamo uu dhaco la abuuri doono la diyaarin doono ahlusunna waljamaca waxay leeyihin aljannatu waannaar mawjuudataani alaan waayo ilaahay baa diya ilaahay baa tabaaraka watacaala u diyaariyey jannada liawliyaai naartana u diyaariyey liacdaa'i in la diyaariyo buu ilaahay tilmaamay waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim ilaahay wuxuu u diyaariyey diyaarinta qofka marka le waxbaa loo sii diyaariyey marka meesha uu tago ayaa la yidhahdaa yarasig waa lagu diyaarinaya mise wax diyaarsan buu u taga waa u diyaariye yani shay waxa weeyaan diyaara oo mawjuuda wasaaricu ilaa maqfirati min rabbikum wajannati carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin u degdega dembi dhaaf xagga ilaahay ka yimi iyo janno ballarhkeedu samooyinka iyo dhololkow leegi oo uciddat lilmuttaqiin loo diyaariyey kuwa ilaahay ka baqda naartana ilaahay wuxuu yihi markuu ka hadliyey cadowgiisa wagadiba allahu calayhim waacadda lahum jahannam ilaahay baa u cadhooday jahannama usii diyaariyey waa sii jirtaa waataquu nnaar ayaa ilaahay tabaaraka watacaala allatii uciddat lilkaafiriin ka baqdo naftiina ka ilaaliya naarta loo diyaariyey kuwa kaafiriinta faataquu nnaara alatii waquuduha annaasu waalxijaara ilaahay wuxuu leeyahay ka baqdo naftiina wax uga dhiga naartaasi waxaa lagu hurinayo lagu shideeyahay dad iyo dhagaxaan ina jahannama kaanat mirsaada litaagiina ma'aaba waa diyaar waa mid sugaysa buu leyahy rabbi tabaaraka watacaala kuwa taagiinta xuduuddii loogu talagalay ka gudbay walaqad ra'aahu najlatan ukhraa cinda sidrati lmuntaha cindaha jannat lma'wa bu ilahay rasuuluna maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay malaku jibriil isagoo la khilqadii iyo suuradii rasmigaeeda ilaahay u abuuray oo xaalad tashakul waxa weeyaan ka baxay cinda sidrati lmuntaha buu ku arkay cindaha janat lma'waa sidrat lmuntaha agteeda maxaa ah jannadii hoyga u ahay dadka mu'miniinta ah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam habeenkaa leylat lisra walmicraaj inuu jannadii arkay oo u galay baabuu sheegay uma dakaltu ljanna faida hiya janaabiid lu'lu wa idaa turaabuha almisk buri rasuul bukhaariyo muslim baa warinaya jannadii baan galay buu hi habeenkaasi oo waxa weyaan rucudaheedu ay yihiin lu-lu oo kale ciideeduna ay tahay nusig oo kale wuu galay rasuulku caleyh isalaatu wasalaam ma waxaan jirin buu galay rasuulku ma wax jira ayuu galay rasuulku ina axadakum idaa maat curida calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiy in kaana min ahli اljannati famin ahli اljanna wain kaana min ahli الnaari famin ahli الnaar xata taquuma saacatu rasul rawahu bukhaari wa muslim midkiin markuu dhintay dee la aasay qabriga lagu rido meeshii uu ku lahaa jannada ama meeshii naarta uu ku lahaa ayaa loo bandhigaa bilghadaati waalcashiy gelinka hore iyo gelinka dambaba albaabaa naarta looga furaa kii xumaanka kalena albaabaad jannada looga furaa hada daliil yani in jannadiyo naartu iminka ay jiraan waxa weeyaan ay joogaan xadiisu khusuufi shamsina rasuulku waa cadiyey calayh salaatu wasalaam wuxuu hi walaqad ra'aytu naara yuxatimu bacduha bacdan xiina ra'aytumuunii ta'akhartu suu dadkii u tukanaya rasuulku ayaa sidii mid wax tiigsanayo horu baxay markaasu haddana dib u soo gurka deeta rasuulku wuxuu leeyahy markaan horu baxay waxaa markaa laqad ra'aytunii aakhidan qitafan min aljanna xiina ra'aytumuunii taqadamtu rucubtii midhahayda jannada ayaan islahay buuri soo qabso hortiisa ilaahay subxana watacaala uu keenay markaan dib u baxayna waxaan arkay naartiiyo barhkeeda bara kale uu tajelinayo oo burburinayo markaasaan dib uga soo baxay buu leh rasulka alayh isalatu wasalaam wahunaaka man ankar wujuud aljannati wannaar al'aan dad baa diideeli jannadii naartu iminka ma jiraan waxla haddii iminka ay jiri lahaayeen dee marka suurta la afuufay iyaguna baabi'i lahay kullu shayin haalikun ilaa waso baa laleeyahy shay kastaaba waa baabaayo aljanatu wannaar shay shay soo maha kullu shay waa haalik baa laleeyahy markaasay markaa baabi'i lahaayen haddana dee madi ma dib baa loo abuuri lahaa kullu nafsin zaa'iqatu lmowt so ilahay ma odhan naf kastaaba geerida waa dhadhaminaysa ee kuwa jannada ku jira xuuralcayntii waxaasoo dhan inay wada dhiman lahaayeen ba aayaddaasi ay tusinaysaa bay yidhahdeen kadalika waxa rasuulku wuxu uhi calayh salaatu wasalaam laqiitu ibraahim leylata usriya biya habeenkii alisraa almicraaj nabi ibraahim baa la kulmay faqaala ya muxamed iqra'i salaama iqra' calaa ummatik mini asalaam ummaddaas salaan iga gaarsi wa akhbirhum ana aljannata tayibatu turba cazbat limaa وأنها فيعان وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي بسند صحيح ومرة هذا واحد قال في سابقه النبي الله إبراهيم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إن يسمى تايمين عرسنا عرسنا عيد وناسن تاي التربة الصالحة لزراعة إسلا مركز بيه يدولا معانيهين وبيه يقولون وحلقوا بيركرم وأنها قيعان وأقول يعني مستوية وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وحلقوا بيرسل لي متهجتا وحويا أنه قد قولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر مركز فيه هذا وحبال اللي وجود بيرية يعني من أنا تصنها إنك النبي أنا إنك أنا أنا كريم وقفك بيريسي قريسي ولا أنا كريم هذا تقول بيري دونه sidaas oo kale waa tii tiri imra'atu fircoon rabbi bni lii cindaka beyta fi janna jannadiisaa weli la dhisaya ba yidhahdeen imra'atu fircoon leh ilaahay jannada yani guri iga dhis way ka jawaabeen culimadu waxay idhahdeen horta cumuumkanaad sheegaysaan alla shay kastaaba inuu baaba'ayo ayaa la sheegay kullu shayin haalikun ilaa wajha kulli cumuum waa faa'idaysaa laakiin fii kulli baabin cumuumuhaa fii kulli baabin bixasadi cumuumka ay faa'idaysaa dee baab kasta wuxuu noqonaya yani sida uu suurtagel yahay maha cumuum mutlaqa inuu noqonayo marka ilaahay uu leeyahy maruu ka waramayo malikatu sada wa uutiyat min kuli shay walaha carshun cadiim wax walba miya haysato wax kastoo ilaahay uu haysto miya haysato miyay lahayd may iska dhaaf ilaahay subxana watacala nabiyullaahi sulaymaan waxa ilaahay uu siiyey baana haysan saa awgeed ba waxa weyaan ay wereertay oo ay dawaqay markii nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam uu u yeedho markaasi ay u timi waxyaaba uu tusiyo kamida wuxuu ilaahay subxaana watacaala u suurta geliyey markaa kula shay maxaa looga tegay kula shayna yaxtaaju ilayhi almuluuk shay kastoo boqoradu ay u baahan yihiin bay haysatay kula shay yaxtaaju ilayhi almuluuk saasoo kale marka ilaahay uu leeyahy kulu shayin haalikun ilaa wajha ay kulu shayna kutiba calayhi alhalaak waalfanaawi shay kastoo inuu baaboo oo uu dhammaado loo qadaro loogu talagalay baa baabaaya laakiin wuxuu ilaahay ugu talagalay lilbaqaa in weligii jiro kaljannati wannaar iyagu baabi'i maayaane way jirayaan xadiidkan nabiyullahi ibraahim isagu iyagaadu xujo ku yahay de oo waktigaa nabiyullaahi ibraahim uu la hadlayo dee nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa qabla qiyaami saaxay sooma taanu qiyaamo dhicin ka hor sooma nabanabar maanta ka sheekeyna muddada kasoo wareegtayna waa garanayna haddana maalinta inay jannadu jirtay oo dee jannada iyadoo jirta wax lagu beeranayo buu tusinaya xadiidku oo subxaan allah markaa tiraa wax lagugu beerayo ma meelaan jirin ba wax lagugu beerayo se meel jirta oo inay jannadu tahay meel tayiba turba cadbatulmaa inay fiicaana marka waxay leedahay marka leediin jannada iyo naartu imika ma jira haddaad u jeedaan iyo cameeyey sida nafku suur oo kale aan u jirin ilaa imika afuufitaankii suurta saasoo kale aanay janna iyo naarna aana u jirin hada kalaan baatil wey tarudduhu aladilla haddiise aad u jeedaan lam lam yaktamil binaau ljannati waannaar wallahu subxaana watacaala yuxdisu fiihima maa shaa weli ma dhamaystirmin oo lama odhanayo waxba laguma kordhinayo ee ilaahay subxaana watacaala wuxuu doono ayaa jannadiiyo naarta uu kusoo kordhiyaa haddaad saa u jeedaan taasi waa saxo dee nusuustuba waa tusinaysa oo markaa subxana allah tira waa taas jannada wax lagugu beerayo labiyo toban ragcadood mark markaad tukatid maalinta waa sunna ah waa ta guri jannada lagaaga dhisayo kadaalika qofka ilmihiisa la qabto yani ilaahay waafsado ee sabra ea inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilahay wuxu ha ibnuu lahu ibnuu lahu beyta fi ljanna wasamau bibeyt alxamd wasamuuhu bibeyt alxamd guri jannada uga dhiso oo gurigii mahadda ku magacaaba yani gurigii waxa weeyaan lagu helay mahadinta ilaahay subxana watacaala la mahadiyey xamdullahi lagu helay marka ilahay wax waa ku kordhinayaa jannada oo qofki waxbaa looga beeraya oo guryaa looga dhisaya laakiin de way jirtaa asluhaa mawjuud laakiin ziyaada waa ku socotaa jannada wax lagu ziyaadin lagu kordhinayo kadalika waxa weyaan annaar masalada kale waxay tahay iyaduna sheekhu markaasi uu tilmaamay aljannatu waannaar inaanay dhammaanahayn weligood ay jirayaan wa jannatu lkhuldi laa tasnaa buri sheekhu wasaakinuhaa mukhaladun laysa yakfi almowta waalkibara naartana wuxuu ihi kadalika annaaru laa tasnaa wa saakinuhaana dee laa yasna kagaamaysna dhammaan maayo maslada caynkaasee shaarixu taxaawiya maru ka hadlaya wuxuu leeyihi hada qowlu jumhuuri اla'ima min asalafi waalkhalaf qowlkaa odhanaya jannadiyo naarta midna dhammaan mayso waa qowlka ay ku tageen jumhuurta aimadu kuwoodii hore kuwooda dambaba wa qaala bibaqaa'i اljannati wa bifanaa'i الnaari jamaacatu min asalafi waalkhalaf inay naartu dhammaanayso jannadu laakiin aanay dhammaan ahayn jamaaca min asalaf waalkhalaf baa yidhi laakin jamaaca min asalaf kamay ansixin aahaarta ku soo aroortay waa aahaaru hayru صaxiixa cabdi ibnu xumayd baa tafsiirkiisa ku warinaya aimada khaladkae qowlkaa ku tagtayna iktaruu bi hadihi alaahaar aahaartaasay ku degmeen daaniina sixataha iyagoo u malaynaya inay tahay mid saxiixa waalqowlaani madkuuraani fii kasiirin min kutubi tafsiiri wagayriha buuri labadaa qowlee midna u leeyahy jannadiiyo naarta midna dhammaan mayso midna u leeyahy naartaa dhammaanayso jannaduise dhammaan mayso kutubta tafsiirka waa lagu sheegay waalqowlaani waxa weeyaan liahli sunna walow qowl ha u badnaadaan ahlu sunnuhu qaala bifanaa'i aljanati wannaar aljahmi ibnu safwan imaamu lmucasira walaysa lahu salafun qat min asaxaaba walaa min ataabiciina lahum biixsaan walaa min aimati almuslimiina walaa min ahli sunna wa ankarahu calayhi caamatu ahli sunna jahm ibnu safwan ninkii la odhan jiro imaamu lmucasila qolada ilaahay sifaadkiisa diiday kii sheekha u ahaa madhabka xun sheekha ugu ahaa ayaa wuxuu yihi jannadiyo naartuba way dhammaanayaan tantahi aljanatu wannaar isagaa sheegi doona meesha la qabanayo dabeeto jannadiyo naartuba markay dhamaadaan qowlka caynkaasi ina cid uga horreysay ma jirto laysa lahu salaf ila ashayaaiinu waalabaalisa aimatu ahli sunnana waa ku inkireen qowl xun inu yahayna waa sheegeenoo kitaabkiiyo sunnadaba waxa weyaan khilaafsan oo kitaabkiiyo sunnadaba waxa ayna tusiyeen in jannadiyo naartuba ay waarayaan ilahay wuxu uhi markuu jannada ka warramayey fa fi ljannati khaalidiina fiiha kuwii wanaagsanaa ee liibaanay jannada geleen khaalidiina fiiha wa hum fiiha khaaliduun bu ilahay marka qaarkood yidhaahda caaa'an hayra majduub waxaa jannada lagu siiyey waa siin ay hayri maqsuud aan go ahayn hadday dhammaanayso dee waxa uu noqon lahaa naciimkaa jannada lagu siiyey mid ka go-a ayuu noqon lahaa kadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man yadkul iljanata yancam walaa yabcas wayaklud walaa yamuut qofka jannada galaa waa nicmaysanaya dhib la kulmi maayo waa waarayaayo nolol aan meelay ku dhamaasan lahayn buu ilaahay u yeelaya oo dhiman maayo imaam muslim baa wariniya can abi hurayra wa kadalika wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yunaadi munaadin yaa ahla aljanna ina lakum an tasixuu falaa tasqabuu abada wa an tashubuu falaa tahramuu abada wa an taxyuu falaa tamuutuu abada ahlujanni baa loo dhawaaqaya waxaa la leeyahy waxaad leedihiin inaad caafimaadaan oo weligin aydan xanuunsan inaad dhalinyaro ahaataan oo weligin aydan gaboobin inaad noolaataan oo weligin aydan dhiman yu'tى bاlmowti ywma alqiyaamati calى suurati kabshin amlax fayusbaxu bayna aljanati wالnaar wayuqaal ya ahla aljanati khuluudu falaa mowt wa ya ahla الnaari khuluudu falaa mowt rawahu bukhaari wa muslim can abi saciid mowtkii baa la keenaya wan laga soo dhiga markaasaa jannadiyo naarta dhexda lagu biraynaya lagu gowracaya labada qolo markaasaa lala hadlaya qolo walba laleeya khuluudu falaa mowt halkaasaad ku waaraysaan dhimashana ma jirto waa naarteen naarta sidaasoo kale aayaad badan baa tusinaya inaanay naartu waxa weeyaan dhammaanahayn oo naartu ay tahay yacni mid daa'imaysa oo jiraysa weligeedba aayaadka qur-aanka waxaa ka mid a qowlka rabbigeenu le waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina walaaika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun laa yufataru canhum wahum fiihi yublisuun cadaab ka goy maayo yani laa yanqaطc canhum alcadaab hadday dhammaanayso cadaab kamuu goyen oo kamay nasteen wma hum bimukrajiina minha bui ilahay laga soo saari maayo walahum cadaabun muqiim waxay leeyihin cadaab joogtaa yani oo aan go ahayn haddii naarta ay dhammaanaysana cadaabka muqiimka ahi ma jireen markaa qowlkaas waa bail wey alqowl bisamaai aljanati wanaar waana qowl jahmiyati almucadila jannadiiyo naartuba way dhammaanayaan qowl kale amaa qowlka odhanaya jannada naartaa dhammaanaysa jannadasa dhammaan mayso sheekhu u nisbeeyey ibn abilciz shaarix طaxaawiya inay ku tageen bacd الsalafi wاlkhalaf waxaan ihi culima ahlu suna sidaa tiri waa jiraan waladii yadhar anahu madhabu shaykh اiسlam ibn taymiya raximah الlah alqowl bifanaaءi الnaar wa baqaaءi اljanna sia rasaa'ilkiisa qaarkii ku qoran sheekhu waanu tasriixin oo waxaanu odhan weyn naartu way dhammaanaysaa laakiin ma yadulu calىa dalika buu yidhi waxaa sheekhu uu tilmaamaya masaladaas dadku inay ku leeyihin saddex qowl aqwaal badan baa ku jirta masala lakin saddexda u mashhuursan alqowlu bifanaai aljanati wanaar qowlka oe jannadiyo naartu labaduba waa dhammaanaya qowlkaasi waa qowlkii jahmi ibnu safwaan iyo mucadilo sheekhu si aada u rajiyo daaqadu kala baxay qowlka labaadna waa qowlka odhanaya bibaqaa'i aljanati wanaar jannadiyo naartuba inay joogayaan midnaanu dhammaanahayn qowlkaa laftiisa sheekhu waa rajinaya qowlka saddexaad oo ah baqaau janna wa fanaau naar ayuu rajaxaya inuu rajaxaya waxa caddaynaysa adilo yaxshur lahu adila yani adilo usoo ururinaya yastabid lahu adila min alaayaati walaxaadiis aaaarna waa keenaya aynu tilmaamay inaanay sanadin saxiix aanay u ahayn waxaanu leeyahy qowlka mayaane qowl kaleba salafka lagama hayo amna yadillu inuu qowlka caynkaasi u rajaxayo marka qowlkaasi waa qowl laga rajaxsan yahay aimada ku tagtayna waa loo cudur daarayaa maadaama anahum ijtahadu way ijtihaadeen culamo mujtahidiinaya da ahaayeen xaq baanay raadinayeen yucdaruun laakiin dee waa waa khalad baa laleeyahay waa qowl khalada ayaa laleeyahay oo adilada khilaafsan oo marka laleeyahay qofka mujtahidka ah ee ijtihaadyaha waraaca aan ahayn haddii u khaldamo waa loo cudur daaraya maaha macnaheedu inaan khaladkiisi aan la sheegahayn oo loodhan waxaas waa khalad haddii ladaa nin kastoo mujtahid oo khaldamay khaladkiisa ayaa laba soo hadal qaadin oo dadka aan loo sheegin inuu khalad yahay diintiibu markaa waa qarrimaysa ila mujtahidiintu yukhtuuna wa yusiibuun sida rasuulku sal qofka mujtahidka caalimkii ila macsuum aha waana khaldamaya waana asiilaya xaq wuxuu ku khaldamay haddaan odhan diinta ka mid maaha waa khalad ee khaladaad baa diinta dhexeeda ka buuxsamaya dadku aanay ogeyn aqwaal kale ayaa jirto iyaduna baadila oo baadilnimeedu waa iska caddahay in adiladii loo soo arooriyay baan u baahnayn oo uu kamid yahay qowlka uu ku tegey ibnu carabi imaam waxa weeyaan asxaab waxdat alwujuud waalxuluul oo uu leeyahay aljannatu wannaar dhammaan maayaane way jirayaani laakiin kuwa naarta ku jira way la qabsanayaan buu leeyahy so kula inta lama qabso jibuuti kula jira dadka qaarkood lama qabsan waxbaana ka qaadeen way la qabsanayaanoo dabcigooda wuxuu noqonayaa dabci naariyo yatalazaduuna biha waabay ku raaxaysanayaan baadilnaysa iskamaha qowlkaas waxa weeyaan waa waadix lbutlaan yani jannadu cadaab aliima bu ilaahay ku tilmaamay lagu cadaabay cadaab aliima ay tahay rabbana akhrijna minha ada ay hayaan isna wuxuu ku leeyahay maye yaana laga saarin bay leeyihin waa bay macaansanayaan way ku raaxaysanayaan inta ay la qabsadaan dee maalmaha horena waa iska sabri lahaayeen inta dambana raaxadood kaga jiri lahayen soo maaha haddii sida arrinku uu yahay qolo kalena waxay yidhahdeen abu abu hudayr alcallaaf ninkii la odhan jire muctaziliga isaguna wuxuu yidhi jannadii naarta midna dhammaan maayaane laakiin xarakaatu man fiiha baa dhamaanay sida jamaadkao kale noqonayaan qoryo iyo tiirar iska taagtaagan oo kale ayay noqonayaan dadkii jannada ku jiray kuwii naarta ku jiray iyagoo naartiiyo jannada si eediya hada qawl baatil weyan isaguna oo adilada waxa weeyaan khilaafsan oo ka fog marka aqwaasha caynkaas iyo kuwo kaloo baadiliba waa jiraanoo masalada caynkaasi waxa weeyaan laga yidhi culimaduna ay radiyeen qowla ahlusunna waljamaacana waa kaa mualifku uu tilmaamay raxmat ullaahi caleyh masalada saddexaade mualifku halkan uu ku ishaaray amaba se uu ku tilmaamay waa masalada ah ru'yatu lmu'miniina rabbahum yowma alqiyaama masalada mu'miniintu rabbigood inay arki doonaan maalinta qiyaame waa min caqiidati ahli sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaacana ay isku waafaqeen ahlu sunna waljamaca waxay aaminsan yihiin qofna inta uu nool iyo adduunyada uu joogo ilaahay inaanu arki karin awoodna aanu lahayn ilahay inuu arko subxaana watacaala laakiin marka waxa weeyaan qofka muuminka ah uu dhintay qiyaamuhu u kaco inuu ilaahay arki doono nicmo ilaahay uu siiyey dadka ahlu jannahana waxaa u weyn inay ilaahay subxaana watacaala ay arkaan sidaa awgeed ayaa annadru ilaa wajhi illaahi tabaaraka watacaala min naciimi ahli iljanna inuu yahay isagoo ilaahay noo cadeynaya wuxuu yihi liladiina axsanuu alxusna wa ziyaada kuwii wanaagga samey wuxuu leh alxusna alxusna waa maxay waa aljanna wa ziyaadatu waa maxay waa annadaru liwajhi illahi tabaaraka watacala siduu tusaliye xadiidu salmaan ee uu wariyo imaamu muslim raxmat ullaahi caleyh fi saxiixihi kadalika ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ku yihi fi lqur'aani alkariim lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna maziid wax allaale iyo waxay doonaan ayaa ay ku helayaan jannada dhexdeed waladayna maziid agteedana ziyaaday ka heli doonaan dheeraad ayaa la siinaya ma huwa almaziid hada saxaabatu rasuuli illah waxay ku fasireen wataabicuuna lahum almaziidkaasi inuu yahay annadaru ilaa wajhi illaahi subxaana watacaala kadalika ilahi wuxu uhi wujuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wujuhun yowmaidin naadira yani lahaa nuur way wirwiraysaa way iftiimaysaa yani ilaa rabbihaa naadira rabbigeed xaggiisa ayaanay eegeysa ilaa rabbihaa naadira aayaddanna waxay tusinaysaa in ahlusunna waljamaaca muuminiintu rabbigood ina arki doonaan yowma alqiyaama waxaanay ku tusinaysaa waxaa la tilmaamay nadarkii oo ilaa lagu gudbiyey waida tacadda annadaru biilaa fa huwa bimacnaa alibsaaru bilcayn waa isha in lagu arko weeyaan lafdu nadar qur-aanka macaani kala duwan buu ugu soo arooray oo mar annadar wuxuu soo arooray iyadoo looga jeedo bimacna alintidaaru waaltawaquf qaaluu unduruuna naktabis min nuurikum unduruuna waa marka uu mafcuulka sidiisa ugu gudbo ee aanu waxba usii marin mutacadi uu noqdo xaaladda caynkaasi waa bimacnaa alintidaaru waaltawaquf waa noo istaaga oo nasuga weya markaa hadalkooda macniis waxaa kaloo noqda bimacna tafakur buu noqdaa nadarku awalam yanduruu fi malakuuti samaawaati fii malakuuti samaawaati walard miyaanay eegin miyaanay eegin macnaheed waa maxay walam yatafakaru miyaanay ka fikirin weeyaan oo aanay u fiirsan ilaahay subxaana watacaala samooyinkan iyo dhulkan iyo waxa uu ku abuuray waxaa kaloo nadarku yimaadaa isagoo cudiya biilaa unduruu ilaa samarihi idaa asmar macnaheedu waxa weeyaan waa eegmadii indhaha haddii nadarku ilaah ku gudbo aayaddanna ilaah buu ku gudbo ilaa rabbihaa naadira ta labaad nadarka waxaa loo nisbeeyey wejigaa loo nisbeeyey oo wujuuhun yowmaidin naadira baa la yidhi mima yadullu calaa annahu nadarun xaqiiqi taasoo tusinaysa eegmad dhaba inay tahay oo aan najaasi wax lamid aha looga jeedin albidacu waxay isku dayeen aayadda inay leexiyaan nimanka muctasiladaee diidan inay muuminiintu rabbigood arki doonaan yowma alqiyaama waxaana ay yidhaahdeen ilaa rabbihaa naadira ilaa amri rabbiha aw ilaa naciimi rabbiha naadira yani muntadira ilahay nicmadiisay sugaysaa la yidhahda hada bail wakhuruuj can daahiri اlqur'an wa khilaaf sunati rasuuli illahi sala allahu alay wasalam wa tafsiiri asxaabi rasuuli illah ta kale nafta wax sugaysa wejigeeda nagu widhwidhaba markaad wax sugaysa lagu idhaahdo bal arrinkaaga waa laga fiirsanaya halkaan noo yaro taagno wayna sug kayfa yakunu wajib yani farxad iyo iftiin iyo nuur baa ka muuqanaya miya sabaad yaraa xoogay madow baa ka yar muuqanaya waxaad sugaysa hortada maxaa lagu odhan doonaa saad u leedahay haddii ilahay arrinkiisa ay sugayaan lam takun wujuuhum naadira mabay noqoteenba saasoo kale ilahay wuxuu yihi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun waa kuwii ilaahay u cadhooday ayaa ilahay wuxuu leeyahy rabbigood maalintaasi kuwa laga xisaabiyo weyi wuxuu leey imaam alxaakim xadathani alasam can man can irabiici bni sulaymaan qaala xadartu shaaficiya raximah اllah waqad afathu ruqcat min asaciid waxaan la joogay u yihi imaamu shaafici oo u timi yani warqad min saciidi misra laga keenay oo ay ku qoran tahay aayaddan qur-aankaa macnaheedu waa maxay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun dabeetana wuxuu yihi lama an xujiba haaulaa'i fi sukti dalla calaa ana haaulaa'i yarawnahu fi ridaa kuwa ilaahay markuu iska xisaabay cadho u cadhooday awgeed lahi ilaahay arki maayaan waxa taasi ay tusinaysaa kuwa ilaahay raalli uu ka yahay ilahay inaan iska xisaabahayn oo iyagoo ay arkayaan ile suurtagal maaha in la yidhaahdo waxa weeyaan xisaabkii ilaahay uu iska xisaabay kuwa gaalada ah ee uu ku ciqaabiyo u diiday inay arkaan kii oo kale mu'miniintuna la kulmayaan suurtagal maaha oo jazaa lmu'miniin iyo jazaa lkaafiriin isku mid maaha sanajcalu muslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun ba ilahi yidhi subxaana watacaala rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam axaadiisa uu inoogu tilmaamay inay muuminiintu rabbigooda arki doonaan yowma alqiyaama aad bay u fara badan tahay waana ilaa xaddi tawaatur bay gaadhay akara min halaathiina saxaabiyan soddon saxaabi in ka badan ayaa nebi maxamed ka soo wariyey inakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamar laa tudaamuuna fii ru'yati birasuul rabbigiin waad arki doontaan soo dayixa u aragtaan iyadoon laydinku ciriiri yahayn oo idaan idinkuna isku ciriiri yahayn aragtida rabbi dayaxaa qof le ii bane ana aneege ana aneege ii bane mi jira o qof waliba isagoo banaankiisaa joogo cidna aan iscilirin cidna aan isxirixin arki maayo saasoo kale ilahi waa arki doontaan tashbiihuna waa tashbiih ru'yati biru'ya laa bilmar'iyi bilmar'iy labada ru'yo aragtidaada adigu iminkaa dayaxa arkaysid iyo iyo taad ilaahay arkaysid adigu ficiluk labadaadaa ficil ee midna adduunyada u ka dhace midna aakhira laisku shabahayo ee laguma shabahayo haadal mar'iyi oo qamarka ah ka la arki doono yowma alqiyaama oo ilaahay subxana watacala labadaas isku mid maaha laysa ka mithli shay wa huwa samiic albasiir waxaa haddaba la isweydiin karaa waa min baabi alfaa'ide eh maa wajhu tashbiih bayna ru'yati alqamari wa ru'yati rab wajhu tashbiiha xadiiska ayaa uu ku cad yahay midi oo laa tudaamuuna fii ru'yati waa alwuduux wey walbayaan sidaad si cad dayaxa ugu arkaysaan ayaa si cad oo iskaalaanu idinkaga jirin ilahay ad arki doontaa yowma alqiyaama dhinac kale haddii laga eegana waxaa xadiidku uu tusinaya oo tashbiih uu faa'iideynayaa annanaa sanaraa rabbana tabaaraka wa tacaala min alculuwi kamaa nara alqamara caaliyan calayna inaynu ilaahay arki doonno isagoo inaga sarreeya dabixu isagoo inaga sarreeyanu aragnaa soo ma ilahayna isagoo inaga sarreeyanu arki doonno oo ilaahay aakhiro marka la tagiyo inta adduunyada la joogaba de waa caaliyin wey sabix isma rabbika alacla wa huwa alcaliy alcadiim culuwigu waa sifa daatiya laakiin mar walba waa ku sifaysay marna ilaahay subxaana watacaala hoosayn iyo la sinaansho khalqi iyo dhexgalkooda kuma sifaysna marnaba halkaa waxaa ka soo baxaya madhab alashcariya fi masalati ru'ya ashcariyadu waxay dhahen ru'yada waa sugaynaa sida ahlu sunnaha oo kale in maalinta qiyaame muuminiinta rabbigooda arki doonaan baan sugaynaa bay yidhahdeen laakin laa min jiha iyadoo ilaahay dhinacnaba aanu ka xigin war waxa noocaasiya adigu fahan falsafada noocaasiya ilaahay muuminiinta way arkayaan iyadoo ilaahay dhinacnaba aanu ka xigin sida adiguba naftooda u aragsiyo dhinacna aan kaa xigin yaad ilahayna u arki doontaa bay dhahay isagoo dhinacna aan kaa xigin nimanka muctasilada la yidhahda waa qosol qadaadka u dhacay ay ku qoslayaan ashcariyada markaasaa waxaa la yidhi man asbata ru'ya biduuni jiha faqad adxaka calaa nafsihi sufahaa qabla alcuqalaa ninka suga ru'yo idhaa waxbaa la arkaya dhinacna aan kaa xigin kuwa wax magaradka inay ku qoslaan buu sababay intaan kuwa cuqaladiiba aanu soo gaadhinba kaan waxba garanin baa kula yaabaya waa tira shay aan aniga ahayn baan arkay oo dhinacnaba aan iga xigin markaasaa waxay yidhi hada min tanaaqubikum arkaasi tanaaqudkiina ayay ka mid tahay ee ama adkaysta oo culuwiga suga sarraynta sida ragga ahlu sunnuhu ay u badheereen laakiin culuwigii ru'yada labadaba waa sugayna oo israacsada asu fiican u gaalowdaane ama waxa weeyaan geesinimo yeeshoo diida ru'yada saan u diidnay si culuudan idin daba soco hadda u idinka hadho laakiin ilaahay waynu arkaynaa dhinacna baa naga xigin taa cilmo idinka asmici mayso kuwaalwaalo ban xataa idinka yeelahayn bay yidhahdeen marka xadiidku madhabka noocaasuu radinayaa oo kamaa tarawna alqamara wujuuhu tasbiih waxaa ka mida in dayix isagoo inaga sarreyn arna ilahayna isagoo inaga sare- sarreyn arkayna saxariyada tanaaqudkoodu waa badan yahay oo ahlulxaqi ay is yidhaahdaan isu ekaysiya dabeetana furcaana maa yankashifu baatiluhum deg dega ayaa baatilkooda markaysa ahlu sunnaha isu ekaysiya u faydnaa oo u muuqda oo mar kalena xadiisu nuzuulka maxay kaga jawaabaan ashcariyadu yanzilu amruhu sooma yidhahdaan ya ilahay amarkiisa soo degaya oo sadinkii laa ilahay nagama sarreeyo meel walba uu joogaa amarka ilahay xaguu ka soo degaya minan yanzil amruhu sidii kale meelaha suuqyada yanbu ilahay naga jooga ilaahay laftiisa maxaa markii nuzuulka la maraya u tiraan si aada nuzuulka uga baxsataan nuzuulkii ilaahiga ahaa ilaahay xagga san u jira amarkiisaa soo degaya marka la dhahdo amarkiisaa soo degaya amarka waxbuu ka yimi xaggiisu ka yimi soo maha yana yusbituuna alculuw alfitri biduuni maa yashcuru sarrayntii ilaahay ee fitriga ahayd fitradoodii bay ka dhawaajinaysa yani iyagoo aan dareensanayn tanaaqudkooduna waa daahiraya muctazilada nimanka la yidhaahdaa waxa weeyaan xadiidka rasuulka alayh salatu salaam markay noqoto iyagu jawaab yaroo fudud bay ka bixiyaano waxay iska yidhahdaan isagaa mutawaatir baa waa aaxaadi cabdiljabaar almuctazili ninkii la odhan jiray wuxuu yidhi markuu ka jawaabayay masaladaasi usuulu lkhamsaha uu leeyahy shanta asale muctaziladu ay leeyihin ma kitaabka ka qoray maruu ka hadlayo wuxuu yidhi axaadiisu waa aaxaad buuli qur-aankuna tusinba maayo in ilahay la arkayo wa hada min jahli axaadiisu waa mutawaatir weeyaan laysat yani aaxaada soddon saxaabi in ka badan baa nebi maxamed ka soo wariyey alayh isalaatu wasalaam markaasaa wuxuu ku leeyahay axaadiistaasi waa waa xadiis aaxaada buu ku leeyahy haddii xadiidku xataa mutawaatir uu noqdana kama xishoodaan waxa weeyaan inay inay radiyaan oo xadiisu saadiq ilmasduuq xadiisu cabdillahi bni mascuud ee xalay aynu tilmaamaynay uma yursalu ilayhi almalak fayu'maru bikatbi arbaci kalimaat sooma waa raddun cala alqadariya o muctazilada ah kuwa qadarka diidan in lasii qoray ayaa xadiidku caddaynaya ilaahay uu doonay subxana watacaala maxaa uu yidhi mid muctazili sida laalakaa uu ku tilmaamay sharxu usul ictiqaad ahli sunna waljamaca wallahi haddii xadiidkaas acmash aan ka maqli lahaa wuxuu yidhi waa beentaabaan odhan lahaa waxba kama jiraan haddaan adu saas u soo wadi ilaa saxaabi uu ka soo gaadhay kamaan yeeleen rasuulka haddaan ka maqla ku dhagahay kaga maqlaa rasuulka xataa kamaan aqbaleen rasuulka alayh salatu salaam haddaan ka maqli lahaa alhawa acmas yani basiira samasat basiiratahu hawadiiba waxa weeyaan hawa raaci ayaa basiiradoodii arag sidii qalbigooda baabiyey sida nusuustii mowqifkaa ka istaageen ayaadka qur-aankaana waxay isku dayeen inay awilaan oo waxaa yidhaahdeen aayaadkan qur-aanka ah yani sariix kuma hayo wax lamiday ku hadleen bal aayaad baabun haynaa bay yihahdeen tusinaaya inaan ilaahay la arkahayn aayaadkaasi waxaa ka mida qowlka ilaahay uu leeyahay laa tudriku labsaar wa huwa yudriku labsaar laa tudrikuna macnaheedu waa laa taraahu weeyaan bidaliil yai wahuwa yudriku labsaar ay wahuwa yara alabsaar aragyadu ilaahay ma arkaane aragyada ilaahay baa arka weeyaan bay dhahaan macno wahada tafsiir baatila weeyaan oo alidraak halkan haddii lagu fasiro bimacna aru'ya alru'yat almanfiya hiya ru'yat addunya wey waa aragtida addunyada aragtida la diidaya sida caaisha radi allahu canha aayadda ay ku fasirtay man xadatakum ana muxamadan aara'a rabbahu faqad kadab qaala allahu tacaala laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar qofka idinku warramo bay tihi leylat lisra walmicraaj in nebi maxamed rabbigu u arkay been buu sheegay waayo ilaahay baa leh laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar yani laa taraahu labsaaru fi dunya wahuwa yaraaha haddii la yidhaahdo waxa weeyaan dhinac kale laga eegana alidraaku acamu min aru'ya alidraaku acamu min aru'ya oo alidraak waa bimacna lixaata weyi laa tudriku labsaaru macnaheedu waxa weeyaan ay laa tuxiituhu nadaran dadka indhahoodu ilaahay eegma kuma koodi karaan oo ahlusunna waljamaaca waxay leeyihiin markaynu leena muuminiintu rabbigood waa arki doonaa yowma alqiyaama maaha macnaheedu in aragti ilaahay ay ku koobayaan oo dhinac walba ay ka arki doonaan ay tahay fanaxnu nara alqamara fahal nuxiituhu wanudrikuhu wujuuhu tashbiih ay kamid ta xadiidka ku tahay kamaa taruuna alqamar sa waxa waynu aragnaa laakiin laa nudriku ay laa nuxiiطuhu nadaran arag kuma koobi karno dhinacuun bay nooga muuqdaa sooma dhinac walba kama aragno kadalika naxnu nara samaa walaa nudrikuha samada waynu aragnaa tay naga sarraysa laakiin samada miyaad hal mar araggaaga wada gaadhsiin karta oo samada dhan ay ku wada muuqan karto famaa baaluka yani bilkhaaliq allii khaaliqa subxana watacala maxaad umalaynaysa marka laa tudriku labsaar ay laa tuxiitu weeye arag arag ama indhuu arag ilaahay kuma koobaan taana waxaa u daliila abidiraas isagoo macnaha noocaasiyo wata qur-aanka waa ku soo arooray oo nabiy llaahi muusa muxuu yihi si ilaahay ka warramay xataa ida idaa tara'a aljamcaani qaala muusa qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun qaala kala ina maciya rabbi sayahdi markii labadii kooxood ay sarkeen isu soo muuqdeen oo ay arkeen asxaabu muusa fircoon oo ciidankii soo wato oo soo daba socda inaa lamudrakuun inaa lamudrakuun macneed oon ya ma waynu waynu is arkaynaa abaa aragtida soobta halka hore lagu sheegay falamaa tara aljamcaani is arkabe macnaheedu waa waa layna soo gaadhaya waa layna hareereynaya wey marka alru'ya iyo alidraaj inay kala caamsan yihiino waxaa la yidhahda idraagu waa ru'ya maca alixaata waa aragti wadata koobitaan shaygaa aragti lagu koobay halka ru'yadu aan aanay ka laazimahayn yani koobitaan aanu ka laazimahayn saasoo kale waxay deliishadeen aayaddii ilaahay tabaaraka watacala nebi muuse uu ku yihi lan taraan lan taraan qaala rabbi ari arinii andur ilayk qaala lan taraani walaakin indur ila aljabal fain istaqara makaana fasawfa taraani marka waxay yidhahdeen lan waxay fahaysaa ta'diid bay ku fahaysaa fi lugati alcarab oo macnuu waxa weya weliga ayaa arki maysa hada kalaam batil bal aayadda qur-aanka waxaa culimadu ay u xujaysteen amaba si ay u deliishadeen inay muuminiintu rabbigood arki doonaan yowma alqiyaama waayo in nabiy llaahi muusa oo kaliimullaahi ah wax mustaxiilah ilaahay u weydiistaa suurtagalka maaha haddii uu khaldamee u weydiistayna ilaahay subxaanahu watacaala waa ku qabsan la waa ku inkiri laha sooma wuxuuha waxaa suurtagala isaad ii weydiinaysa oo quyarin muu yidhahdeen lam taraani ima arkaysid muu yidhaahdeen oo nabiyullaahi waxa weeyaan nuux calayhi salaatu wasalaam markuu yihi ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaq inankaygu dee ehelkaygu ka midi ilaahw ballanqaadkaaguna waa dab waxaan adii ballan qaaday ehelkaygana badbaadin doonta ilahay waa ku inkiray soo ma inahu laysa min ahlik inahu camalu gayru saalix falaa tasalnii maa laysa laka bihi cilm ehelkaha ka mid maaha waa camalun hayru saalix waa qof sameeyey sida qiraaadka qaarkood camila hayra saalix waxaan wanaagsanayn buu sameeyey halkaa qaarkood baa waxay dhahan macnuu waxa weeyaan waa ibnu zina adu maba dhalinba hada kalaam khatiir jiddan weeyaan sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullahu le waa baatil fi kitaab aliimaan oo suurtagal maaha in guryaha ambiyada saaxibkatu zina wax weyan ay ka dhacdo oo dumarkoodii ay ku dhacdo firaaskooda ay ka dhacdo oo markaa suurtagal maaha in la yidhaahdo waa ibnu zina buu ahaa saasoo kale waxay ku ayideen kuwa sidaasi yidhi nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam iyo nabiyullaahi luut ilahay maru ka warramaye muxuu yidhi fakhaanataahuma dumarkooda waxay leeyiin khiyaanadaas macnaheed waxa weeyaan gogoldhaaf bay samayn jireen dumarkooda saasay yidhahdeen waada kalaan baatil khiyaanadu waxa weeyaan inaanay muuminaad ahayn oo ifshaau lkhabar wa sir ay ku kici jireen khabarka iyo sirta ambiyada iyo cidda rumaysa iyo cidda la soogta iyo waxaas oo dhan inay gaalada u sheegi jireen weeyaan khiyaamada marka waxay uga jeedna almiin ilaahi subxana watacaala waa ku inkiray nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam dalabkii uu dalbay in inkiisa loo badbaadiyey laakiin nebi muuse laguma inkirin lam taraani ta kale ilaahay muu odhan inii laa ura aniga layma arka de muu odhan wuxuu yihi lam taraani arki maysid dee farqi baana labadaasi u dhaxeeya oo haddii iminka shay aan gacantaa sidaa ugu hayo aad tidhaahdo ituf oo aan kudhaahdo lama arko ama aan kudhahdo kutusi maayo sooma kala duwanage hadda adaa kutusi maayo yani wax la arki karo laakiin adiga aanan kutusayn haddaan kudhaa lama arkana wax la arki kara maba ahaba saa ogeed ilaahay muu odhan laymaba arki karo inii laa ura aniga laymaba arkaba ee muxuu yihi lan taraani uri rabbi tabaaraka watacaala sidaasoo kale ilaahay subxaana watacaala callaqa ru'yata bimumkin wamaa culliqa bimumkinin fa huwa mumkin ru'yadiisa iyo aragtidiisa wuxuu ku xidhay wax suurtagala oo soo suurtagal maahayn inay buurtu sugnaato fain istaqara makaanahu fa sawfa taraani uri lahay buurta eego haddii halkeeda ay ku sugnaato waad i arki doontaa ru'yadii maxaa lagu xidhay istiqraaru ljabali fii makaani buurtu inay halkeedaa ku sugnaato wa hada shayun mumkin marka ru'yaduna inay mumkin tahay iyo aragtida rabbi ayaa taasi lafteedu ay daliil u tahay dhinac kale marka laga eego markuu ilaahay tabaaraka watacaala tajallaa liljabal wa huwa jamaal yani isagoo jamaada jabalku oo ilaahay istusay ilaahay subxaana watacaala kuwa addoomihiisa ee uu jecel yahay ee raalli uu ka yahay sidee baa loo odhanaya suurtagal maa waxay ahayn inuu istuso amabase waxa weeyaan ay arkaan amaa tan ay leeyihin lan taabiid taabiid bay faa'iidaysa oo lan taraan weligay arki maysid weeyaan taasi waa baatil saa uga daa ibnu maalik wuxuu yihi waman ra'aa nafya nafyiga wax lagu lagu anfiye lan inuu taabiid faa'iideynayo qawlkiisa raddi aqbala oo xoogiya qawla ka soo horjeeda oo le lan taabiid ma faaideyso ilaa inay qariina la socota mooyaane tusinaysa inay taabiid faaideyso ibnu hishaamna kitaabkiisa qaطru nada markuu masaladaasi ka hadlaya wuxuu leeyay zanakshari baa yidhi lan taabiid bay faaideyso deetana inuu baadil yahay buu tilmaamayayo adiladeedana waa keenaya lan inaanay taabiid faa'ideyn qur-aanka ayaaba inoo tilmaamay falan ukalima alyawma insiya hadday taabiid faa'iideyso alyowm laguma qaydeen falan ukalima alyawma insiya falan abraxa alarda xataa ya'dana lii abi aw yaxkuma allahu lii haayaa loo yeelay yani wixii lagu anfiyey lan haddii taabiid ay faa'ideysana haayo looma yeelan oo inuu abiye u ogolaado ama ilaahi subxaana watacaala uu u xukumo qadar ahaan kadalika ilaahay tabaaraka watacala wuxuu ka waramay walan yatamanawnahu walan yatamanawhu abada inaanay weligood geeri tamani ahayn haddana aayaad qur-aan oo kale ayaa tilmaamay mawaaqifta aakhiro meelo ka mida inay geerida tamaniyi doonaan wa qaaluu yaa maaliku liyaqdi calayna rabu wahabayadul yani lan ee lagu anfiyey tamanigood inaanay taabiid faa'ideyn ahayn ee loo jeeday maraaxisha aakhiro qaar ka mid a ayaanay tamani ahayn waxa weeyaan geeri ayib wuxuu yihi sheekhu raximahullah walaa yakludu kuma waarayo fiihaa naarta man yuwaxiduhu qofka ilaahay keliyeeya walow qad fajara haba ahaada mid ilaahay ku caasiyey bisabki dami lmacsuumi mid macsuuma dhiiggii inuu daadiyey culimadu waxay idhaahdaan dunuubta dunuubta aan shirki iyo kufriga gaalnimada aan ahayn waxaa u weyn sabku dam almacsuum qof dhiiggiisu macsuum yahay in dhiiggiisa la daadiyo qofka dhiiggiisa macsuumka yahayna dee muslimka quran maaha waa muslimka iyo gaalada kuwa kamida gaalka dhimiga iyo ka mucaahidka iyo ka mustaaminka dhiigoodu waa macsuum in la daadiyaana waa dembi weyn markaa dembi ka u weyn haba gale mar haddii muwaxidi aanu gaaloobin naarta kuma waaraya buu leeya sheekh taasina dee adilada ayaana tusinaysa ilaahi subxaana watacaala wuxuu odhan doonaa wa cizatii wa jalaalii wa kibriyaayi wa cadamatii la ukhrijana minha man qaala laa ilaaha ila allah intuu ilaahay subxaana watacaala ku dhaartay cizadiisa iyo jalaaladiisa iyo kibriyaagiisa iyo cadamadiisa ayuu wuxuu odhan doonaa waan ka soo saari doonaa naarta qofkeeda ilahi le ee imankaana muwaxida kii afkun ka yidhi maaha kii ictiqaadsanaa kelmaddan waa laga soo saari doonaa akrijuu min annaari man kaana fii qalbii midqaalu daratin min aliimaan buu ilahay malaa'igta ku odhan doonaa say saxeynka ku taalla ka soo saara naarta qofka laa ilaaha ila allah yidhi qalbigiisana uu ku jiro midqaalu dara min iimaan shayka u yar oo iimaana هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهي بين عقيدتين باطلتين بين عقيدة الخوارج وعقيدة المرجع وخوارجta nimanka la yidhaahdo iyo nimanka muctazilada la yidhahdo waxay yidhaahdeen qofka isagoo dembi kabiiraa samaynaya hadduu dhinto aan ka toobad keenin yadkulu naara layukhalladu fiiha naartuu gelaya waana lagu waarinay ka soo bixi maayo waa qowl waxa weeyaan almuctazila wاlkhawaarij fi الnaar waxay leeyihiin tabqa aljanaةu wالnaar wman dakla aljanata laa yakruju minha waman dakala naara laa yakruju minha b qofka jannada galaana weligii kasoo bixi maayo qofka naarta galaana weligii kasoo bixi maayo bay yidhahdeen waana kalaam baatil oo adilada aynu tilmaamay iyo kuwo kaleba waxa weeyaan ay radinayaan nimanka la dhaha murjiaduna waxay yidhaahdeen qofku mar haddii iimaan uu la yimaado naarba geli maayaba waa waxa weya hulaat lmurjia laakiin murjiat lfuqahaa iyagu ahlu sunna ay kala mid yihiin qadiyada ah inuu waciidka u bandhigan yahay oo yani camalka xuna uu sameeyey iyagoo le iimaanka kamid ka mid maaha camalka saalixa ah waxay leeyihin jannadii ku gelay camalka xuna iyagoo le yani iimaanka qofka waxba kama nuqsaamiyo haddana waxay leeyihin qofku naarta ayuu ku gelaya markay leeyihin camalku iimaanka kamid maahana waa baatil taasi waana inoo iman doontaa insha allahu tacaala ahlu sunna waljamaca labada qole udhexeeyaana waxay leeyihiin annagu dadkan muwaxidiinta ee macsiyada sameynaya ku dhimanaya naar geli maayaan odhan mayno sida murjiada ee naarta waxa weeyaan waa u bandhigayi qaar ka midii naarta inay gelayaana waa lagama fursadaan waa mid aan laga fursan karin lagama maarmaan wey oo laabudda inay gelayaan qaar ka midi liyataxaqaqa waciid ullahi subxaana wa tacaala laakiin marka ay galaan ilaahay subxaana wa tacaala naarta ku waarin maayo wuxuu yihi sheekh wa kam yunji imisuu ku badbaadinaya ilaahii ilaahaygu bishafaacati shafaacadii sababteeda min khayri ilbariya shafaacadii bariyada khalqakii u khayr badnaa xaggiisa ka imanaysay min caasin mid caasiya uu ku badbaadinaya wa kam min caasin imisaa mid caasiya oo sujira bihaa naarta lagu gubay lagu huriyey yunji ilaahi ilaahaygu uu ku badbaadinayaa bishafaacati shafaacadii min khayri ilbariya kii khalqiga u khayrka badnaa uu shafeeco qaadiye asbaabta ilaahay subxaana wa tacaala dadka naarta uu kaga soo saaro waxaa ka mid a shafaacada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam shafaaca ayuu lahaa isaga u gaara iyo midii la wadaaga ambiyada iyo malaa'igta iyo saalixiinta kale shafaacada rasuulka u gaaraya waa saddex nooc wa shafaacatuhu fii camihi abi aalib wa shafaacadu uu shafaaco qaaday adeerkii abu aalib maaha in naarta laga soo saaray abu aalib waa fii takhfiifi alcadaabi can si cadaabka looga khafiifiyo looga dhimo sida uu tusinaya xadiidu cabaas aladi rawahu albukhaari wuxuu yidhi adeerka abu aalib kaana yansuruka wayaxuubuk faalna factahu bishay waa kuu gargaari jiray oo waa ku ilaalin jiray wax maku tartay qaala nacam huwa fii baxdaaxi min annaar walowlaa ana lakaana fi darki asfali min annaar naarta meel yaroo yacni xeeliga ama koonaha oo lugaha unu qarinaysa ayaa uu ku jira haddii shafaacadaydaasi aanu jiri lahaynna yani fi darki asfali min annaar buu ku jiri lahaa ayaa yihi rasuulka alayh salatu wasalaam hadihi khaasa min aljihatayn oo ma jiro qof muumina oo gaal u shafeeco qaado shafeecadiisii la aqbalay mana jiro qof gaala oo loo shafeeco qaaday oo dabeeto ciddii u shafeeco qaaday shafeecada laga aqbalay gaalka abudaalina dee naartii lagama soo saarine waa laga khafiifiyey un aayaadka qur-aanka ee tusinaya inaanay lahayn kuwa gaalada ahi cid u shafeeco qaada iyo cid saaxiiba u gargaarta toona abu aalib xadiidkaasi ayaa ka khasisay waxa kaloo rasuula ku gaara ashafaacatu alcudma shafaacada weyn oo an yashfaca annabiyu fii ahli lmowqif liyafsil illaahu baynahum si ilaahay u kala saaro dadka mowqifka garoommada qiyaamaha taagan ayuu u shafeeco qaadaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ahlulmowqifkao dhan bay gaaraysa wahiya shafaacatu alcudma shafaacada weyn weeye wahiya almaqaamu almaxmuud weeye sa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu yihi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama marka ambiyadoo dhami ay ka cudur daartaan inay shafeeco qaadaan ambiyadii weliba ulilcazmiga ahaa ayaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uhi ana laha ana laha markaasaa uu ku sujuudayaa taxta carshi illaah tabaaraka wa tacaala fa yusni calay ilaahay buu ammaanaya biasmaa'ihi wa sifaatih ayaa uu ku ammaanaya markaasaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyay irfac ala wasal tucfa washfac tushafac madaxa kor u qaad ma weydiiso wax waa ku siin doonaaye shafeeco qaad oo cid u erge erge waa la aqbali doonaa qaala nabiyu alayh sala fa yaxidu lii xaddan maaha intuu doono inuu rasuulku u shafeeco qaadayo ilaahay subxaana wa tacaala in buu ii xadeynayaa buuri rasuulku markaa shafaaca alcudmaa iyadoo rasuulka ayay ku gaar tahay shafaacada saddexaadna waa shafaacatuhu liahli iljanna fi istiftaaxi baabi aljanna ahluljannaha marka lasoo xisaabiyo acmaashoodii lasoo miisaamo ee albaabka jannada ay yimaadaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u dalbaya in albaabka jannada laga furo awal man yuxarik xilaqa baabi aljanna cidda u horeysa ee handaraabka albaabka jannada dhaqdhaqaasin doonta garaaci doonta waa nebi maxamed alay salatu salaam rasuulku wuxu uhi ana sayidu waladi aadam walaa fakr wa ana awalu man yastaftixu baaba aljanna qofka u horeeya albaabka jannada in laga furo dalbaya ee marka laga furana gelaya waa aniga buu rasuulku alay salam saddexaasi waa u gaar rasuulkeena waxaa kaloo jira shafaacaad lala wadaago sida shafaacada waxa weeyaan uu rasuulku u shafaaco qaadi doono liahli kabaa'iri min ummati kuwa kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn sameeya ummadiisa ka mid a sidaa rasuulku uu yihi shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummati ayaa uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ahlulkabaa'irku inay shafaacatu nabiy calayhi salaatu wasalaam ay helayaan xadiidka iyo axaadiis kaloo badaniba waa tusisay amaa qowlka ilaahay u leeyay famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin wahtahaada fii xaqi lkaafiriin wey waa kuwa gaalada ah marka laleeya anfici maysana ee laa tanfacuhum fi lkhuruuji min annaar in naarta laga soo saaro sababi mayso shafeeco loo shafeeco qaadaa oo abu aalib laftiisa de waa loo shafeeco qaaday waana anfacday laakiin nafcigaasi muu ahayn in naartii laga soo saaray si hore baynu tilmaanay sidaasoo kale shafaacada uu shafeeco qaadi doono fii aqwaamin an yadkhulu ljannata bigayri xisaab inay jannada galaan xisaab la-aan sida uu tusinaya waxa weeyaan xadiis cukaasha ibnu muxsin radia allahu canhu wa ardaa shafaacada u shafeeco qaadi doono rasuulku dad cadaabka in laga khafiifiyo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray lacalahu tanfachu shafaacati yowma alqiyaama fayujcalu fii baxbaaxin min naar yablugu kacadayhi yaglii minhu dimaaqu manaa abu aalib taasi waa u dhacday dad kalena bishafaacati nabiy alayh salatu wasalaam cadaabka waa lagaga khafiifin doonaa shafaaca fii rafci darajaati aqwaam min ahli ljannati dadka qaarkood inuu shafeeco qaadi doono si darajadooda kor loogu qaado jannada dhexeeda ay ku leeyihiin sida rasuulku abu salame uu ugu duceeyey markii la oobsaday allahuma akfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin ilahu abu salame u dembi dhaaf darajadiisana kor u qaad markaa shafaacada khilaafku uu ka dhacay aslan shafaacada waxa la yidhaahdo dadku waxay ka taagan yihiin bayna tarafayni wa wasat laba daraf iyo wasat qola guluubay ku sameeyeen baabka shafaacada wa hum lmushrikuun waalmutasawita waa kuwa mushrikiinta ah iyo ahlu tasawuf wey mushrikiintu asnaamta waxay odhan jire waxaan u caabudaynaa haaulaai shufacaauna cinda allah ilahay agtiisay nooga shafeeco qaadayaan oo ilaahay bay noo dhoweynayaan bay lahaayeen ilaahina tabaaraka watacala arrinka noocaasi waa ka diido wuxuu yihi famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin haddii xataa u shafeeco qaadi lahaayeen asnaamtanay caabudayaan iyo makhluuqaadkani waxba umay tarteen buu hi rabbi tabaaraka watacaala kadalik kuwa mutasawifadii waxay guluwi ku sameeyeen saalixiin oo ay intay baryaan oo ilaahay shukadii subxaana watacaala ay baryaan ayaa marka la yidhahdo waar mead ka daysaan ma banaano waxay odhanayaan waa tawasulo waxaanu doonaynaa inay ilaahay nooga shafeeco qaadaan oo ilaahay noo dhoweeyaan dee mushrikiintuna saasun bay lahay maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa waxaanu u baryayne waxaanu ugu qalaynaa wax kale maaha ilahay inay noo dhoweeyaan un baanu doonayna oo waanu ugu tawasulaynaa ilahay baanu kuwan ugu tawasulayna sida kuwan qubuuraha ku dawaafay qubuuraha uxuqalqalee qubuuraha baryaaba ay u leeyihiin ilahay baan ugu tawasulna si ay noogu dhoweeyaan ayunbay kuwaasina saasi ay u lahaayeen shafaaca haddaad qur-aanka ku aragta la diideyna waa shafaacada kuwa mushrikiinta ah ee ghulaadii ay samaynayeen ahlu sunna waljamaacana waxay leeyihiin shafaacada makhluuq lama weydiisan karo waa diiday intaad joogtid ma odhan kartid rasuulkii ilaahay ii shafeeco qaad waayo ashafaaca laysat biyadi shafaacadu rasuula gacanta uguma jirto ilaa uu taxta alcarshi yimaado oo uu ilaahay subxaana watacaala u sujoodo oo uu mahadiyo oo ilaahay u ogolaado inuu soo kaco yidhaha shafeeco qaad oo ilaahay uu inu xadeeyo shafeeco qaadi maayo rasuul wuxuu rasuulku bixin kara markaasi maaha oo wax ilaahay subxaana watacaala uu bixinayo rasuulkuna sabab uu uga dhigay marka ilaaha bixiya ayaa waajib tahay in la weydiisto cid kale in la weydiisto maaha mana jirto cid shafeeco qaadi karta ilaa biidni man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidni cidna looma shafeeco qaadi karo cid ilaahay uu ka raali yahay mooyaane litawxiidihim walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa cid ilaahay raalli uu ka noqday mooyaane cid kale u shafeeco qaadi maayaan si awgeed baa rasuulka alayh salatu salaam abu hureyre markuu weydiiye yihi man axaqu nnaasi bishafaacatik ya rasuula allah muxuu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam man qaala laa ilaha ila allah khaalisan min qalbihi man ashcadu nnaas ayaa lafdiga xadiidku ah axaqu muhay yaa u mudan waxa weeyaan shafaacadaada markaasaa rasuulku wuxuu leey qofka laa ilaha illa lah khaalisan min qalbi wa hada daliil tusinayo qofka rasuulka barya ama awliyada barya shirkigaa sameeya ee ikhlaaqkii meesha ka saaraa inun shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanu xaqu lahayn darafka kalena waa nimankan khawaarijtiiyo muctasilada oo iyagu waxay yidhaahdeen ahlulkabaa'irka loo shafeeco qaadi maayo ahlulkabaa'ir shafeeco heli maayaan naarta hadday galaanna kama soo baxaan kama soo baxayaan naarta waa la galaawine lagama soo baxayay yidhahdeen axaadiistii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waa ay beeniyeen bal kadabuu cala annabiyi markay yidhahdeen laysa shafaacati liahli alkabaa'iri min ummatii ahlu sunna waljamaacana labadaasi daraf ee mid waliba u khaldany u dhexeeyaanoo waxay leeyihin shafaacada ilaahay baa xaqu le ilaahu baana la weydiisan karaa tawxiidka iyo ikhlaaska ayaana lagu helaa talabaad ahlulkabaa'irkana sida nusuusta ay tilmaantay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa u shafeeco qaadaya wuxuu ihi sheekhu walaa yukhalladu lagu waarin maayo fiihaa naarta dhexdeeda man yuwaxidu cidda ilaahay keliyeysa walow qad fajara ha kuba dembaabo bisafki dami lmacsuumi mid macsuuma dhiiggiisa inu daadiyeen wa kam yundi wa kam min caasin imisaa mid ilaahay caasiyey oo sujira biha naarta lagu huriyey lagu gubay yunji uu badbaadinayaa ilaahi ilaahay buu ku badbaadinayaa bishafaacati shafaacadii min khayri albariya bariyada kii u khayr badnaa khalqiga kii u khayr badnaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu shafeeco qaadiyey wuxuu yihi sheekhu wa ana xawdan xawd ayaa lilmustafaa u sugan nebi maxamed alayh salatu salaam xawd yani dar baa u sugan rasuulka xawdkaasi oo masaafatuhu masaafadiisa maa bayna sancaa wa busra iyo basra labada waa la odhan kara waa musallasat lbaa yani inta sanca udhaxaysa iyo basra leeg basra markaa waa baldatun bishaam sancaana waa sancaau shaam bay idhaahdeen ahlucilmiga qaarkood axaadiista qaarkood markaa waxaa ku soo aroortay min sancaa ilaa maka xawdkaasi oo dherarkiisa uu leegayo sanca ilaa maka inta udhaxaysa fii bacdiha min ayla ilaa maka wa ayla aydan baldatun fi shaam wafii bacdiha min sancaa ilaa ayla fii bacdiha min cadan ilaa camaan albalqa saas ayaa xadiidka ku taalla min cadan fi lyaman ilaa camaan waa caasimatu lurdun alyowm inta udhaxaysa masaafada udhaxaysa ayaa xawdkaasi uu leey yani dhinac walba masiiruhu tuuluhu shahrun wa carduhu shahrun dherarkiisuna waa bil ballarhkiisuna bil baa loo socda masaafo bil la socdo weyaan dherarkiisu ballarhkiisuna waa masaafo bil la socdo markaa sheekhu taasuu ishaaraya haakadaa dukira saasaa la sheegay buu leeyihi axlaa waa ka macaan yahay min alcasali malabkii asaafi ee saafiga ahaa madaaqatuhu dhedhankiisa wa ana kiijaanahu koobabkiisuna misli nujuumi sida xidigahoo kale wey xagga badnaanta iyo cadcadaanka iyo cadcadaanta iyo quruxda iyo nadaafadda tura waa la arki doonaa walam yaridhu kuma aroori doono xawdkaasi siwa atbaacu atbaaci sunnatihi sunnadiisa kuwa raacay mooyaane siimaahum calaamadoodu waxa weeye atharu taxjiili weji cadaanta cadaantii wejiga weysadu ay kaga tagtay iyo xarunteeda ay kaga tagtay lugaha iyo gacmaha ataxjiil aslu waa bayaad yakun fii qawaami lfaras waa cadaan faraska yani afartiisa lugood ilaahay subxaana watacaala uu ku abuuro fardaha qaarkood marka ataxjiil haddii dadka lagu isticmaalo macnidu waxa weeyaan waa qofka lugihiisa iyo dee gacmihiisa inay cadcad yihiin oo istiimayaan waalgurara iyo weji cadaantaa lagu garanaya waa nuur lkaahin fii acdaai lwudu weye marka waa nuurkii ka dhalanayey weysada ee xubnaha weysada waxa weyaan ilaahay subxana watacala uu ku samaynayey oo markii rasuulka la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam sibaad ummadaada ku garanaysaa wuxuu yihi ina ummatii yuxsharuuna yowma alqiyaama guran muxajaliin markaa taasuu rasuulku ku garanayaa buu leeyihi walam nacam wa kam yunxaa wa kam yunxaa imisaa laga leexinaya ee yusrab oo wa yunfaa loo diidayaa can wirdihi ku aroorkiisa kullu mubtadicin mid kastoo bidco sameeyey iyo wa rijaalu rag axdasuu lgayra wixii rasuulku ummadda uu ku ogaa waxaan ahayn la soo darriyey waxaa markaa taa uu xujuysanayaa sheekhu xadiidkii macruufka ah rasuulku layaridanna calaya naasu min asxaabi alxawd dad kamida asxaabtayda yani min ummad ayaa xawdka dooni doona inay ku soo arooraan xataa idaa caraftuhum ikhtulijuu duuni markaan garto ayaa dabeetana dhexdaa si laga leexinayaayo xaggaa bidix iyo naartaa loo leexinaya fa aquulu asxaabi fayaquul inaka laa tadri maa axdathu bacdak markaasaa waxaa la odhanayaa wixii dabada ay la soo darriyeen garan maysid bidac bay la soo darriyeen ridday la yimaadeen diinta ilaahay ay ka noqdeen si awgeed baa imaamu qurtubi wuxuu leeya xadiidkan wuxuu tusinayaa ahlulbidac rasuulka sunnadiisii bedelay waxaan ahayn diintiisii dadka diin uga dhigay oo yihi ilaahay baa loogu dhowaanaya kanaa lagu helayaa in xawdka rasuulka calayh salatu salaam laga celinayo ayaa xadiidkani waxa weeyaan daliil u yahay waxaa kaloo xadiidku daliil u yahay waxaan adduunyada ka dhacaya rasuulku inaanu ogeyn raddan cala alkhuraafaati suufiya rasuulku waa ogya waxaan adduunyada ka dhacaya waayo rasuulku hadduu ogya waxa adduunyada ka dhacaya ma kuwa ridoobo diinta ka noqday bu odhan laha asxaabi iisoo daaya xawdka ha ka cabaani midda kalena waxaa lagu odhan lahaa inaka laa tadri ma axdathu bacda garan maysid waxaa dabadaa ay la yimaadeen hada daliil yani tusina rasuulku inaanu ogeyn oanu garanahayn waxa adduunyada ka socda sida salaanta iyo salliga lagu saliyo waxaa lamid ee ilaahay subxana watacaala uu maqashiiyo ee u bandhiga mooyaane alas waa inaanu maqlahayn oanu ogeyna waxaan adduunyada ka dhacaya marka xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisu waa sida axaadiista ku soo arooray sidaasi ayaa u dheeryahay biyihiisu waa ka cad yihiin caanaha malabkana waa ka macaan yihiin qofka hal mar ka cabaa weliga haraagi maayo koobka lagaga cabiyo laysku cidhiidhi maayo xidigaha samada ayaa tir ahaan ay leegiin xawdka caynkaasiyo markaa kuwa rasuulka raacay calayhi salaatu wasalaam xaqan wa xaqiiqa ayuunbaa xaqu leh inay ka cabaan wuxuuhi rasuulku ina xawdii la abcadu min aylata ilaa cadam ashaddu bayaadan min allaban wa axlaa min alcasal aaniyatu cadadu nujuumi samaa man shariba minhu sharbatan lam yadma bacdaha abada wallahu aclam